الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا baabu man ittakhada alghurafa weli abwaabtii xagga binaha iyo wixii kuba tacalluqsanaabaa inoo socday waxayna ugu dambeeyey bal maskankii waasic ahaa iyo balka inuu kaba mid yahay waxyaalaha shaksiga sacaadadiisan iyo in wanaaggiisa ama waxyaalaha in taasin adduunyo markay tahay marka tanna weli waa abwaabtii baab kalena uu kasii dambeeya waxyaalaha kuba tacalluqsan iyadoo weliba waxyaala qaarkood mar dambe ay soo noqon doonaan baabu man itaqada bal wuxuu u baabaysan yahay ruuxii samaystay ee yeeshay algurafa guraf jamcu gurfatin gurfadu imika iyo dee waqtiyaba xujradun baa lagu magacaaba laakiin maka halkan wuxuu ugaba jeedaa un waa dee meel aqalka kaba midoo murtafica oo sare oo ama maqsin sare ha noqoto ama watay culliyada kaba cabiri jireen waa qurfo sare oo adigu meel adigu meel gurigii kaba midoo murtaficoo saroo la fadhiisan karo wax laga eegi karo bal ciddii yeelatay iyo taas iyo wixii kuba yimi kolle de waa shay iskaba jaa-isa israafku fii kulli shayin waa shay madmuuma wixii looga jeeda cawraad dad iyo waxyaale in lagu eego oo taasna iyadna kolley wax mamnuucun bay sharcan noqonaysa laakiin wixii kale enta ahayni dee shay iskaba jaa-isay noqonayaan bal taas buu baabkeedii yahay xadaثna muسى qala xadaثna الضaxak bnu nabarasin abوlxasan can haabit anahu kana maca anas bالzaawiyati fowqa غurfaة lahu maxalushaahidku inta dambe weeye musuhu muuse ibnu ismaaciil oo sheekhan bukhaari oo dee marar kala duwan ama in badan imaka inala soo socday waa ragga badan ee kitaabka kaba mid ee sheekhadiisa uba badan ayuu ka mid yahay taasi waa ninka aynagu soo badnaa addaxaak ibnu nabaraas kolley waa nin saakaynaguba cusub oo kunyadiisina waa kan noo dhigtay abulxasan in laba yidhaaho nisbada adigu aljahdamiyuna waa jiribkiisiiye taas way u timaadaa kutubta waa nin reer basro ah sida dee qolooyinka ka dambeeyaaba ay reer basro u yihiin kolley waa nin marka la eego xagga xadiidka aan ku xoog badnayn weeye bukhaarina kitaabkeennan aladab ulmufrad buu wax kaga wariyaa dee saxiixiisana wax kagama wariyo a'imadan usuusha lixda alihiina kutubtooda kale waxay kaga wariyeen ama kutubtaa usuushii ma jirto markaa waa nin ku sugan kitaabkeennan aan hayno ee aladab ulmufrad la yidhaaho waana atbaacu taabiciintii raggii ugu waaweynaa xaafid bnu xajarna layin alxadiid ayuu kaba cabiraa waana adugu bal waxa weeye marka aanay dee haddii imaka mala cid kale oo xadiidkan la wadaagsatay jirto waa qoladu maqbuul kaba cabiri lahaa marka aanay mutaabaca iyo waxyaalo jirin ayuu cibaaradaas waa cibaaro tajriix laakiin aan aada u sii adkayn oo xadiidkiisu waa dabacsan yahay bal waxaan leenahay in xadiidka ku xoogle maaha ama dacfi baa ku sugan xadiidkiisa kolley waana isaga xadiidkan bal waxa weeyaan waxyaalaha dee kalaamka kuba sugan ee ama dacfiga meesha jira ee xadiidkani sanadkiisa dacfi baa ku sugan ee ninkan xaggiisunbuu ka imanaya dadka kale maaha wuxu uhi haddaba haabit اlbunani annahu kaana wuxuu ahaa maca anasin anas maciisa bizaawiyati meesha zaawiye lagu magacaabo zaawiyo kolley qolooyinkii kitaabka qabda ama ha noqdeen qolooyinkan kuwii sharxay sida fadlulahi samad iyo ciddii isaga wax ka soo naqlisay ama qolooyinkii taxqiijisay ha noqoto albani haba noqoto dee adabkiis saxiixa iyo daciifku kusoo arooriyaa xadiidkani markaa daciifka uu qabanayo waxay iyagoo raacaya yaqut lxamawi kitaabkiisa mucjam lbuldaan wixii uu ku yidhi oo ah in waa mowdic madiine kuba dhowaa oo anasna uu aqal ku lahaa ama qasri u ku lahaa laba farsakna madiine u jirtay bal taas weeye ta iyada kutubta inoogu sugan walow dee intii hore mooye beryihii dambe oo dambe oo dhan anas dhulkii uu deganaa ay basro ahayd oo kolley madiine inuu dee imaatin iyo soo gaadho un mooye degaankiisa uu basro ahaa iyo ciraaq adigu bal taas waa mowdic madiino laba farsaqu jiray oo qasri uu anas leeyahayna uu kuba yaalay taas bay zaawiyadan kolleyna dhowr zaawiyuu soo naqliyaaye dee waa hadalkii kitaabkan mucjamulburdaan la yidhaah kuba sugnaa isagoo zaawiyooyin kale iyo meelo kaleba tiltilmaamay laakiin tan saasoo ku fasiray iyaguna halka isagaana laga wada qaatay inay saas laguma fasiro aan meel basraa lagu fasirin bal adigu meeshaa magacaala ayuu anas joogay fowqa gurfatin lahu waa kan eg waa gurfo isaga usugnaatay korkeeda oo meel adigu murtaficayd oo gurigiisa kaba mid ahayd oo kol kol iska fadhiisan jiray halkaa korkeeda ayaanu kula sugnaa thaabit fa samica wuxuu maqlay alaadaana adaankii buu maqlay fanazala uu ka soo dhaadhacay meeshii wanazaltu aniguna waan soo dhaadhacay faqaaraba wuxuu isku dhoweeyey filkhudaa tallaabooyinkii buu isku dhoweeyey oo ujeeddadu malaa dee masjid aan ka dheerayn baa jirtay oo muddo dheer aan u socon ahayn si ajriga uguba bato ayuu tallaabadii muu dheerayn eh aad buu isugu dhoweeyo dee in yar buu tallaabsanayay in yar buu tallaabsanayay si tallaabooyinkan uu u qaadayo maxalkii salaada lagu oogayay ay u bataan ayuu tallaabadii buu isku dhoweeyey macnaa tallaabo aan dheerayn aada u gaabanba ayuu tallaabsanayay isku dhow dhow oo markaa waxay noqotay dee intii uu soconayay maxalkii uu ku socday salaada lagu oogayey way ka badnaatay intuu hadduu caadi u socon lahaa uu socon lahaa bay ka badnaatay tallaabooyinkiisna way kordheen taaba wey faqaaraba waay fi lkhudaa tallaabooyinkiibuu isku dhoweeyey fa qaala wuxuu yidhi isagoo sababtanuu dee aayar u socdo tallaabooyinka isku dhoweynayo lugtuun uu qaadayo u sheegayo sababtii ayaa wuxu uhi kuntu waxaan ahaa maca zayd bni haabitin zayd ibnu thaabit maciisaan ahaa zayd ibnu thaabit maciisaan ahaa waan la socday waa saxaabi kaba weynaa katabadii waxyiga ah kale reerkoodna de waa ansaaru saxaabigii jaliilka ahaa ee culimmadii saxaabadee waaweyneydna kaba mid ahaa famashaa wuu socday bi aniga haadihi lmishyata sidan imika an u socdo oo kale ayuu u socday oo bacna anigoo annagoo salaad ku soconnoon zayd laba socdo ayuu tallaabadii aada isugu dhadhoweynayey oo taasuu u socday zayd ibn abi ibnu thaabit dee kolley isaguna xadiis buu usoo naqlin doonaa famashaa waa socdayoo bi aniga wuxuu ila socday haadihi lmishyata mishee dambada miimta wuu kasirsanyo waa masarkan masaru hay-a ay yidhaahaan ama waa hay- ay u timaadaayo ujeeddadu waa kayfiyada ama xaalada iyo hay-adii loo soconayay macnaa san imakaan u socday noqonaysa waa xaaladan iyo hay-adan imakaan u socdo oo kale ayuu ila socday oo aan ugu wada soconay macnaa tallaabadu aada isugu dhadhoweynayay wa qaala waxaanuu yidhi waxaa odhanaya zayd anas buu ku odhanayaa atadri miyaad ogtood garanaysaa lima mashaytu waxaan u socday oo bika adiga mishyadan wa haadihi lmishya dee san imaka socodkan aynu aada u gaabinaynee tallaabadeeni aan tallaabadun qaadayno waxaan kuula socdeen san u yeelay miyaad garanaysaa qultu waxaan ku idhi allahu wa rasuuluhu aclam ilaah iyo rasuulkiisaa og qaala wuxu uhi liyaksura si uu bato cadadu khudaanaa tallaabooyinkeenna lima lima mashayta lima facalta wadawasayta lima facalta hadday taana waxaan san u yeelay un bay noqoneen qultu allahu warasuuluhu aclam qaala liyaksura si uu bato cadadu khudaanaa tallaabooyinkeenna tiradoodu ay u bataan fii dalabi salaati salaadan dalabkeeda salaad baan ku soconnaan doonaynaa ruuxuna kol hadduu gurigiisa ka soo baxo isagoo soo weysaysto xaggii salaada u socdo tallaabooyinkiisa waa loo tirinayaa bal salaadan jamaacadee toddobiyo labaatanka derajo salaadii keliga dheer waxaan fadligaa u yeelayaa maaha uun salaadan la tukaday uun maaha ee waa umuuro ay kaba mid tahay ruuxuu markaa uu gurigiisa ama meeshii kale kaba yimaada isagoo salaadii u jeeda tallaabadii baa tirsan waa tallaabooyinkiisaa uu qaadayo oo dhan ee intaa uu soo socdona nin salaad ku jiro oo kale ajrigii salaadu waa socdaa markuu waxa weeyaan uu ku tukaday halkii uu fadhiya uu ku uu fadhiisto halkii uu ku tukaday malaa'ig baa uba ducaynaysa bal kolley umuurahaas baa fadligan badan keenaya oo majmuucooda ama fadliyada kala duwan ee arrinkaa kuba sugan baa gaadhaya toddobiyo labaatanka darajo haddaba si tirada tallaabooyinkan aan u qaadayno salaada dalabkeedu ay noogu bataan taasba weeye ayaa waxa weeye aan san u yeelay alxadiis kolley waa dee intan imikuu marfuuci noo noqomeye waxa weeyaan qultu allah wars qaala liyaksuru cadadu khudana ha qayb baan ka tegay anaa qaldan famashaa bi hadihi lmishrata waqaala atadri lima facaltu bika maxaan san aan u sameeyey miyaad garanaysaa marka isna uu yidhi o fainanahmay faina nabiya salى اllahu عalيه wasalam mashaa bi hadihi lmishrata rasuulka ilaahay baa ila socday socodkan oo kale waqaala waxaan u yidhi atadri lima mashaytu bika waa intan baa marfuuciya waxaan u socday miyaad og tahay san oo kalean u yeelay qultu allahu warasuulu aclam qaala liyaksura cadadu khudaanaa si uu bato tirada tallaabooyinkeenu fii dalabi salaati salaada dalabkeedan ee aan u socon aan u tallaabsanayno bal iyada mid weeyaane arrinkan anas oo ah qurfo inuu lahaa qurfadiina imaka meel murtafico oo aqalkii kaba mida ayaan kuba fasiraynaa itikaadkeedu waa inooguba suganyaho bal waxaan leenahay haddii wax dee maxduur oo kaba imanaya sida cawraad dad oo la daalacda iyo taasi aanay jirin ba'si kuma sugnaa taas weeye dee israaf kaloo xaggii binaaya waxyaalaha caynkaasina aanu jirin bal rasuulka ilaahay ba salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh waxaa inoogaba sugan waktigii uu dumarkiisa dee waxa weeyaan kol bil kaba dhaartay inuu guryahooda tago wuxuu kuba sugnaa mashruba ama waa gurfo sare oo salaan looguma fuulayo isagula halkaasu dee marka aanuu salaada joogin halkii uu ku sugnaa halkaasay ahayd waayo guryahooda muu gelahaynba bal taasi markaa waata meesha inoo jirtay imaka halkan dee maxalushaahidku ama intan kale ee ah eeg wuxuu anasan uu yeelay zayd buu dee isagu kaba arkay zaydna rasuulka ilaahay buu kaba arkay oo waa taas oo inta dambea marfuuci noo ah dee atadri lima facaltu iyo atadri lima mashayta lima mashaytu bika tan u yar booday waa rasuulka ilaahay qowlkiisii bal xadiidku dee kolley sanadkiisa dacfi baa kuba sugan ta markaa iyada inooguma sugano dee horta tallaabada masaajidka loo qaadayo waa taas oo rasuulka ilaahay baa axaadiistan kaba xoog badan inoogu caddeeyey oo niman reer bani salima la odhanayay mar ay dooneen masjidka agtiisa inay soo degaan oo ay dhulkii ay deganaayeenna ay baneeyaan ee madiina iyagoo usoo dhowaanaya rasuulka ilaahay salaadde masjidkiisii ayaa muxuu idhi bani salimata diyaarakum tuktab aahaarukum reer bani salimow dhulkiinaa joogoo halkiinaa deganaada socodkaa dee intaa soo soconaysaan waa la ydin qorayaa xadiidka kale isaguna saxiixaana waa taan soo sheegnay rasuulka ilaahay markuu inuu inoo sheegay markuu ruuxu ka soo baxa gurigiisa isagoo wayse qabu masjidka usoo socdo in tallaabo tallaabo kastuu qaadaba loo qorayo ajri loogaba qorayo bal taas baa inoogaba sugana lakiin dee mid baa iyadana imanaysa halkan kale xaafid ibnu xajarna dee iyar buu waxa weeye soo qaadaayo waa isagoo anas imika tan ama zayd uu yidhi waan la socday oo mala isaga laftiga ibnu abi shayba u teeriyaa walow ibnu abi shayba aan isku dayay waayo dee marka la eego inaan aharka sidiisiiba laftigiisii helo yar ama waktiga ha noqoto iyo kitaabkao waasicaiyo fahrasadiisii hore usoo dhigan weyday taas waayo de nusqadan haysaa de waa marka macafaarista lagu daro oo lix iyo labaatan mujalad ibnu abi shayba fahristin bal hore waan u yar waayey baan leeyahay laakiin horta isagu waa u teeriyaa walow aan nusqadaydii hore bal intii aan yar eegeegay aanan kaba helin kitaabka iyo meelihii madaanta ahayd ama faharistiisa oo dee saddex mujaladba faharistiisa saddex mujalada saddex laabtuna kitaabki laakiin isagu usoo teeriyaa markaasoo waa baab uu bukhaari u dhigto dee kitaabu salaada xaggiisa hore ixtisaab اlaahaar waa ruuxu raadadkan uu qaadayo salaadii inuu tirsado waa ajri baa ugaba qoran kol haday taastee baabka uu markaa uba dhigto markaasaa wuxuu yidhaahaa bal imaka halkan dee xadiidkii waxaaba lagaba qaadanaya ama miyay noqonaysaa waa shi istifaan buu usoo dhigtay ruuxii gurigiisu dheeraa ee ruuxna waa dhow yahay kii dhowaa hadduu tallaabadii san kaba dhigu aayar soo socda tallaabaduu soo qaado isku dhadhoweeyo oo markaa xaggii tiradii tallaabada uu soo qaaday ay la sinaato kii ka durugsanaa intii uu soo qaaday fadligiina intiisna tallaabooyinkii waa qaadee fadligii miyay kuma sinaanayaan oo kale kolan wuxuu soo naqliyaa dabari oo kale inuu dee kol haddii tallaabadii ay tiradii isleekaatay ajrigooda inuu sinaanayo taas buu dabari ayuu kaba soo naqliyaa laakiin isagaa wuxuu raaciyaa raximah اllahu tacaala dee haba jirto tiradii ay isleekaatee laakiin xagga mashaqada iyo hawsha isku mid maaha tacabkii isku mid ma noqonayaan tani ruuxaa xoog usoo tallaabsanaya soo socday ama hagaag usoo tallaabsanaya si dabiiciya waxoogaa soo socday iyo kan intuu gurigiisu masjidka kusoo dhow yahay ayar un dee kolba lugta un qaadaya dhigaya lugta un qaadaya dhigaya xaggii isku leekaadeen mashaqo iyo tacab iskuma iskuma sinoo markaasaa wuxuu leeyahay dee khudaha ama tallaabooyinka hawsha ama kata kuwan ka tacabka badan ka tacabka badan dee kolley la sawaab noqon maayaan tiradiiba ha isla kaadeenee tallaabooyinkan wax tacaba aan lahayn ee sahlan oo wuxuu soo qaataa xadiid kale oo saxiixa kuba sugnaa oo acdam الnaasi ajran fi salaati abcaduhum faabcaduhum amshan way abcaduhum amshan faabcaduhum oo dadka waxa ugu ajri badan xagga salaada ugu ajri badan ka ugu durugsan oo markaa dee duruga le marka la eego si caadiyana usoo socdo kana hadduu si caadiya usoo socdo tallaabooyinkiismay leekaadeen hadduu yaraystay yar yaraystayna oo uu gaabiyeyna kolley xaggii marka la eego mashaqadii kuma sino dee wuxuu leeyahay markaa tallaabooyinka mashaqadali la mid noqon maayaan tallaabooyinkan sahlan xaggii tiradii ha isba leekaadeen bal markaa fadli waa jira dee intii usoo socdayna kolley waa wuxuu tirsan laakiin kolley kii fogaa ajrigiisii ziyaadada ahaa waa yeelanaya taas baa hadalkiisa macnihiisu ahaa marka arrinkan kale ee ah kol haddii tallaabadii ay badan tahay waana cibaaro uu leeyahay ayaa maxaa lagaba qaadanaya dee qasadkii loo qastayay masaadir durugsan masaadi maja masaajidkii durugsanaa loo qastayay isaguna ajri inuu yeelanayo ama istixbaabkii xadiidka way nooguba sugantahe laakiin kolley culimmadu taa waxay ku qaydeen haddii masjid ka dhowi jiro masjidkii ka dhowaa haddii dee nin kastaaba uu doono kii fogaa inuu tago lagaba hijroonayo oo dee uu noqonayo mid aan cid siyaasiba kuba tukan noolayn daacada ilaah iyo dikrigiisa lagu nooleeyo masjidkii dhawaabaa kaa mudnaanayo ka horeynaya macnaa haddii ay ka dhalanayso hajrikii soke ee dhowaa iyadoo tallaabadaas shee la doonayo oo waxa wax kale aan ahayn qarad kaleo ama waxa weeyaan ku tacalluqsan ama imaamkiiyo waxa aan ahayn ee arrintu ay tahay tallaabada shawun ama ajriga shadon hadday ka dhalanaysa kii dhawaayo lagaba tago oo salaadiisii lagaba tago uu noqdo mid mahjuura uu noqdo iyada markaa masjidkii oo la camiro oo daacadii ilaahay taa laguba camiro ayaa ka horeynaysaba ee arrinkan kaba imanaya xaggii tallaabooyinkii waa marka arrintu ay tahay un xagga tallaabo shishe iyo ajrigaasi hakuu baton qaradku iyo wax kale oo loo tegayo aanay jirin bal taaba wey waana umuurta kale iyadna janib de umuu dhigan baabkee laakiin waxyaalaha lafdiga inooguba sugan ama dee saase la yagsiru cadadu khudana fi dalabi salaati baabu naqshi lbunyaani waa dhiskii naqshadayntii la naqshadaynaye la qurqurxinaya dee waqtigoodii wax saasa may jirin way jireen waxyaalo laakiin dee waxaa imika iyo ama berihii ka dambeeye yimi taas iyo berigaa wax la isbaaldhiga may ahayn beryaha ka dambeeyey iyaga wixii yimiyo quruntii ama qarnigii koobaad iyo labaad iyo saddexaad iyo iyo dee imika waxaa joogaano kolley wax la isbaaldhiga maahee waa adigu midabayntii midabo kala duwan iyo naqshada loo yeelayay dhiskii taas buu baabkiisii yahay oo naqshigii bal maalan taa wixii kuba yimi iyo umuuro xdثnا cبدالرحمن بن يuنس qال xdثnا محمد بن أbي الفdayki qال xdثnي cبداللahi بن أbي يحيى عن بن أbي hindin عن أbي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم qال أنه qاl xagga sندka koley cبدالرحمن بن يuنس waa cبدالرحمن بن يuنس بن hاشhim baa la idhaha kunyadiisana أbو مسلم ayaa la idhaha waa nin reer بqداد ahaa waana nin saduuq oo atbaacu taabiciintii raggii la kulmay raggii ugu waaweynaa kaba mid ah bukhaari baana maaha kitaabkeenanun saxiixana waxbuu kagaba wariyey ee laakiin bukhaari keligii ayaa wax ka wariyey oo la gooni noqday weeyaan oo kolley bal matalan ninkan kala gooni noqday xagga riwaayadiisa aimada kale laakiin kitaabkeenan maahe waa bukhaari si guud baan u jeedaa waanan balse aan sheegayo bal qoloyin baa adigu malaa dacniniya laakiin taas wax kala mahayna waa masaa-isha ra'yiga ay kaba cabiri jireen une laakiin sidiisa kale saduuq buuyi moxamed ibn abilfudayk iyada hore inuu soo maray oo moxamed ibn ismaaciil ibn muslim ibn abilfudayk abulfudaygani waa dambeeya shakhidii shaaficiyana ka mid buu ahaa oo moxamed ibn ismaaciil ibn muslim ibn abilfudayk abu ismaaciil iyada hore inuu soo maray waa nin kutubta lixdaaba ku sugan weeye lixda kitaabba kuba sugan waana atbaacu taabiciintii waxaa isaguna sanadka ka mida cabdullaahi ibn abi yaxya kolley dad kala duwan waynu soo aragno awowyadood loo tiiriyo ninkana dadkaasu ka mid yaho halkan waa awowgii abu yaxyahaniye cabdullaahi ibni moxamed baa la yidhaah ee abu yaxyahan waa awowgii baa loo nisbeeye way dhacdaana oo waa cabdullaahi ibni moxamed ibni abi yaxya alaslami ma naanaysu leeyahi oo saxbal waa ay ku naanaysi jireen baan jirtay waa nin hiqaan leenahay oo saadisa isamood atbaacu taabiciinta raggii ugu waaweyneyda kitaabkeennana waa ku sugan yahay aladab waa hiqa laakiin abu da-uudna waxa weeyaan kitaabkiisa waa ku sugan yahay oo isna waxbuu kaba wariyaa bal taas wey sheekhiisan ibn abi hindina saciid baa magaciisa la idhaa waa saciid ibn abi hind kolley waa mawla alfazaariyi bay idhaahne waa mawaalidooda ama saburat ibnu jundub iyo mawlihiisii buu ahaaba waa nin isna hiqo taabiciinta dhexa kaba mid ah ibn abi hindiya laakiin magaciisa waxaan idhi saciid baa la yidhaha waa hiqo sheekhiis raawigiisan ka warinayaan waa nin hiqahe wuxuu yidhi haddaba ibn abi hindi saciid can waxaan filayaa inaan dee nin kaleo ibn abi hindi kitaabka la yidha kuba sugan yahay oo isagu dee kollay nin caalimana ahaa caabidna ahaa oo isna taabiciya in yar ha ka yaraado oo ninkaasi daa-uud baa la yidhaha laga yaaba dee horena inaan usoo aragnay ama waxna ay dambeyn doonaan rijaasha lixdaana kaba mid ah ama dee kutubtooda rijaasha kutubta lixda ee da-ud ibn abi hindiyo dee kolley waa nin isagu marka la eego caabidna ahaa ee siqana ahaa e taas meelo kale kani waa saciid ninkaa la yidhaho siqo taabiciya baan nidhi taabiciintii dhexana saciid ibn abi hind can abi hurayrata can inabiyi sala allahu calayh wasalam qaala laa taquumu ma kacayso ma dhacayso asaacatu saacaddu xataa yabniya ilaa ay dhistaan oo annaasu dadku buyuutan aqalo yushabbihuunaha ay u ekaysiinayaan bilmaraajiri maraajish waa nooc dharka ka mid oo liidiid lahaa midabo kala duwan lahaa ujeeddadu ay naqshadaynayaan ay casaynayaan ay madoobeynayaan ay cadaadagu midabo kala duwan oo waxyaalahan dee aqalada laguma naqshadeeyo taasee markaa alwaabtaa kala duwana ay ku samaynayaan oo macnaa waxa weeye inta waxaa iman doonta waa rasuulka ilaahay calaamtii nubuwadiisa dee bal taas oo kale de waxa weeyaan naqshayadaha kala duwanna markay horta duurkii cibaadada noqoto masaajidii oo kale iyo dee wax toosan maaha in naqshada iyo waxyaalo lagu sameeyo in la adkeeya way fiican tahay oo dee la adkeeyo laakiin naqshado kala duwan oo ruuxii dee kuba tukanayay dhici karta ishiisii jiidato oo ruuxii tukanaya markaa shuqlisa in lagulaba yimaado taas maaha markii masjidkii rasuulka ilaahay dib loo adkeynaye waktigii cumar oo kale ninkii dhisayaa muxuu ku lahaa akina nnaasa min adeetaas dadka u astuuro kulaylka iyo qabowga iyo waxyaalaha kaba la kaalay waiyaaka an tuxamira aw tusafira fataftina annaas laakiin waxaad iska jirtaa inaad cascasayso ama aada cawlcawshood midaba u yeeshood naqshadayso ood markaa dadkii fidnayso oo kale bal dee waxaa yidhahaan bal ka soo qaado haddii imaka waxyaalihii waqfiga oo kale iyo marka waxyaalo haddii laguma waqfiyo lagaba hagaajinayo oo kale adkeyntii iyo dhisitaankiisii waa saxe laakiin waxyaalaha caynkaasee in tasyiinun ahe xagga quwadii iyo samaakadii iyo adkaanshihii dhiskana aan qeyb kaba ahayne qurqorxin taasoo kale a maalkii waqfiga iyo wixii laguma bixinayo laguma bixinayo taas oo kale waayo waa nooc dee waa ziyaado un bal waa wax israaf laguma tirin karo de waa duurkii cibaadadan wadaa ee tii dadka looma diidayo laakiin haddana dee nooc waxay soo gelaysaa waxaan ama baahi jirin shaygan marka la eego dhaldhalaalintaa un mooyaane laakiin marka la eego adkeyntiisii iyo quwadii iyo dhiskii iyo waxyaalaha nafcigii jaanibkaasna waxaan qeyb kaba ahayn dee iyaguna israafkaa xaggii binihi aynu soo marnay buu soo gelayaan haddaba bal waxa weeye waxaa iman doono un ama ma dhacaysa qiyaamadu ilaa ay dadku aqalo ay ku shabahayaan maraajil jamcu marjal maraaxil adigu dee bal kolna riwaayaduna way kuba timiyo macnaa waxa weeye imaka halkan waa dhar yeman ay ku samayn jireenoo naqshado kala duwan loo yeeli jiray taasoo kale ayuu ekaysiinayaan oo ujeeddadoo la qorqurxinayo oo la midaba loo yeelayo kala duwan taas baa iman doontoon qaala ibraahimu ibraahim wuxuu yidhi kole ibraahim sanadka inooguma sugnay maka xadiidka laakiin waa nin sheekhyada bukhaari ka midaynu horeba usoo marro ibraahim ibnulmundir laba yidhaaho xadiidkuna wuu soo noqon doonaa haddii ala idhaha kitaabka qaybihiisa dambuu kusoo noqon doonaa waa kan isagoo in yar alfaadu kala duwantahay markaasna sanadka waa ku sugnaanayaa oo magaciisu waayo walaa halkan saaxibu fadlilahi samad iyo ay yidhaaheen waa malaa waa ibraahim mundir ama wuxuu noqon karaa ibraahim nakaci ibraahim nakaci maahe wuu soo noqon doonaa xadiidku oo akhirka gamaha qeybta dambe kitaabka waa ku sugan yahay isagoo soo noqonayo ibraahimna qeyb kaba yahay sanadkiisii waa nin sheekha bukhaari oo ibraahim ibnmundir la yidhaayo wuxuu fasirayaa lafdigan almaraajil buu fasirayaa oo wuxu uhi yacni wuxuu ujeedaa asiyaaba almukhadadata dharka khuduuda leh ama liidliidka leh dee midabadan khuduud kala duwan oo midba midab leeyahay saas leh taas buu ula jeedaa maraajishii haddaba guryihii baa saa lagaba dhigaya bal taaba weyn macnaha waxyaalaha iman doona da markay dee cibaaradan timaadee laleeyahay saacaddu ma dhacaysa ilaa waxaasi dhacaan ilmaha guud ahaan wax cibaaro laga qaadanayo waxyaalaha calaamaadkii saacaddaba lagaba dhigay ama waxyaalaha iman dooni inuu dhammaantood wada xaaraam iyo cibaaradan xaaraam lagama faa'iidaysto waayo wax dee markaa hore dee madmuumiya oo soo kordhaya way jiraan kolkal wax si guud dee jaa-isba u noqonaya taasi way jirtaa laakiin aan hore u jiri jirinoo ay tahay in waxyaalahaasi dee way dhici doonaan inta adduunyada la joogo ayay iman doonaan oo rasuulka ilaahayna dalaa-ishii nubuwada iyo aclaamtie bal horta cibaaradanu taasi iyada maaha markay tahay ilaa saacaddu ma dhacaysa ilaa waxaasi dhacaan waxaasi dhacaan wax badanoo waxaa ka mid oo waxyaalo xunxun oo soo kordhaya way noqotaayoo dee marka la eega bucdigii diinta laga fogaaniyo umuuro kaba iman wax dee sidiisa usoo kordhaya un iyadoon u jaanibka ahayna waa jirtaa laakiin cibaaradan uun wixii lagu arkay ee lagaba qaatay lama soo moodayo oo xukum lagama ratabayo la idhaha waxaasi waa xaaraam waxaasi waa xaaraam iyada taas maaha waayo usluubkii loola yimina taama laakiin waa waxyaalahaas inay soo kordhayaan waxyaalo badanna dee waa isbedel dadka kuba yimi oo xaggii ama ugaba yimi diintoodii ay kaba dheeraadeen camalkeedii way noqotaa waxyaalo dee dhaqankoodii oo kale oo isbedelay ama bii'adoodii oo isbedeshay ama wax soo kordhay oo iyadooni jaanibkaa xataa bucdi diineedba aan laguba tirinna way imanayaane bal waxaan leeyahay mu usluubkan ama cibaaradani maaha wax keenaya in la idhaaho wixii cibaaradaasi ay noogu soo aroortay waa xaaraamba taas iyada lagama qaadanayo oo lama odhanayo wey waayo waxyaalo kala duwan oo sidiisa aan lagu tirinayn inuu xaaraam yahay dee cibaaradana rasuulka ilaahay uu dee isaga sii tilmaamay inay iman doonto taas baa jirtay oo iyada bal waxaan leenahay cibaaradan ha u qaadanine in kol haddii la yidhaaho taasaa dhici doonto wax saasaa iman doona inay wixii xaaraamiya dee umuurahana iyada israafki way soo gelayaan waxyaalo qaarkooda way soo gelayaan dee umuuro marka la eegooyin haddaan israafka jirin haddaan maal waqfi lagaba bixinayn hadduu tan bal wixiisii ay tahay ha la yidhaaho waa laga roon yahaye laakiin xad xaaraamtii aan gaadhahayna way jiraysaa oo dee imaka lama odhanayo un haddii midaba aqalkii loo yeelo waa xaaraam taas oo kale barduurtii iyo meelihii dee dadkii si aniga shuqulaha laba yidhahyo lakiin waa xaaraam laakiin dee wixii israaf kuma sugaya asraf fi lbinaa waa taa inuu madmuum yahay aynu marka horeba soo marray inoona socoto xdثna موسى qال xdثna أbو cawاnةa qال xdثna cabdالملك بن عmayr عan wrاd katib المغيرة xadiثku malaa markii saddexaad dee uu inoo yimaadaba maalin dhaweyde isagoo intan ka gaaban baan soo aragnay kitaabka bilowgiisina aan kuba soo aragnay imikana waa kan dee baabkana meel uu munaasabo ugala leeyo usoo celiyay saa daraaddeed kol hadduu xadiidkaa yahay imika waan la qabaynaya un sanadkuna waa dadkeennii hore aan soo arki jirnay qaala wuxuu uhi waraad katib اlmugiira kataba mucaawiyatu mucaawiya waqtigii khilaafadiisii weeye soo qoray ila lmugiirati mugiira ayuu usoo qoray waraaq oo wuxuu ihi اktub ilaya waxaad ii soo qortaa ma samicta waxaad maqashay min rasuuli اllaahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaad kaaba maqashay fakataba ilayhi waa u qoray oo waxa weeye wuxuu u qoray arrinkan oo maxay ah waraaqdii u qoray waraadna waa qoraye iن نبي الlahi صلى الله عليه وسلم kاn wuxua yqul mid yidhaha في duburi kuli صلاaة waa salaad kasta kole صaxiixay dhacday maktuuba ah baa salaad kastoo farada dabadeed wuxuu odhan jiray laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lahu hadde dumarkeedna markaa waa marka laga baxo oo kale taasba weeye oo waaba dhici karta in la yidhaaho arrinkan wuxuu odhan jirayba intaanu salaada kaba bixin oo kale dee waxa weeye may iyada halkan ixtimaalkaa laftiga dumar dee kolley culimo qaarkood tawjihoodiiyo taasi way jirtaay oo sida dee axaadiisii kuba soo aroortay in salaadaha waqtiyada ama ducada loogu ijaabo badan yahay dubur salawaat almaktuubaat lafti saasoo tirmidia ay wariyeen oo sida dee waxa weeyaan bal aimada qaarkood ay kuba fasireen duburka halkani inuu yahay waa shaygii intaan weli laga bixinoo de ayay ducadeedu noqonaysaa oo kale bal taas ixtimaal hadday meelo qaarkood tahay waxyaalo sariix ku ah iyadoo duburkii la isticmaalay oo loo isticmaalay salaada dabadeed baa jirta sida dee tasbiixda iyo taxmiidan duburu salawaat almaktuubaat in lalaba imanayo oo kale bal tani waxaan leedaha marka laga baxa dabadeed ayuu rasuulka ilaahay laba iman jiray laa ilaha ila allahu waxdahu laa shariika lahu lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir allahuma laa maanica limaa acdayta waa ducaadan walaa mucdiya lima manacta walaa yanfacu da ljaddi minka ljaddu oo ilaahow wixii adigu aada bixisay cid hor joogsan kartaa ma jirto walaa mucdiya ku bixinayaana ma jira ama cid bixin kartaa weeye limaa manacta waxaan madciday walaa yanfacu ma anfacayo oo daljaddi waa xadiga iyo nasiibka kii u saaxiibka ahaa minka ayay cindaka adiga agtaada aljaddu xadigiisii un iyo nasiibkiisii iyo ama ha lahaado dee marka la eego maalkiisii jaahiisii magaciisii suudadiisii waxyaalaha caynkaasi ina waxma tarayaane waxa agtaada u taraya un waa iimaan iyo camal saalixa taas ba ah waa iimaankii iyo daacadii taasun baa anfacayse laakiin xadigiisii nasiibkiisii xag maal xag walad xag cadamo iyo jaah iyo waxyaalaha caynkaasi ina waxba uma tarayaan jiimkuna waa fadxisan yahay dee barhkood hadday jiimta kasradiisa ku dabdiyeenna kollay halkan waxay leeyihiin waa iska weja daciif u noqdaaye waxay ahaan laydba daljiddi minka ljiddi weeye waa kii dadaalka iyo mubaalaqo wuxuu ku xeel dheeranaya u saaxiibha dadaalkiisaasi xumo tariyade oo fadligaag iyo naxariisaade bal waa daljaddi minka ljaddi wey waa xadiga iyo dheefta iyo nasiibka kii u saaxiibka ahaa minkana maxaa idhi waa cindaka adiga agtaada waxba uma taraya aljaddu waa haddaan adiga tawfiiqaagu jirin waa iimaankii iyo daacadii iyo camalkii saalixa kaa weeye waxa agtaada uu ku badbaadaya ama waxu taraya bal taasi waa midoo wuxuu odhan jiray rasuulka ilaahi salaada faradkaa markuu ka baxo wa kataba ilayhi waa waraaqdii bay la socotay waxaa kaloo u qoray inahu rasuulka ilaahay kaana wuxuu a yanhaa can qiila waqaala waa tii aynu soo marnay iyada dee intan inooguma wada dheerayn waaba kaba gaabnaa maalintii inoogu dambayse waa saasaa la yidhi iyo saasaa hebel yidhi oo hadallada ay akhbaarta aan la hubin ee la sheeg sheegayo wa kasrati su-aali su-aal badan ama su-aal cilmiyo looba baahnayn haba noqoto loo weydiinayo ruuxan bal ku hubso iyo bal wuxuu ku jawaabo adeegtiid iyo kolkol lagu dalbayo zalladiisa iyo qaladkiisa iyo waxyaalahaasoo waa ruuxaan kolley cabsi qalbigiisa meelhaga ugu jirin waxaa ruuxa sidaa kuba kackacan iyo ama haba noqoto su-aashii badnayd iyo alxaafkii su-aal maaleede balna kaas idaacati lmaali xoola dayicitaankeed maxalu shaahidku intan bay noqonaysaa inay baabku dikri iyo umuuro kale iyo waxyaalo kale inooguma tacalluqsanaayeen maalka waxyaalihii meelihii dee maalkii in la dayaco iyadoo waxyaalaha aan looma baahnayn lagu bixiyo sida naqshadihii iyo waxyaalahaasi waa nooca daacadii maalkaa weeye halkan buu usoo qaato baabka ugu soo arooriyey ina marka baab ahaan aan eegno naqshigii dhiska iyo xadiidkani wuxuu kulansaday way kala dheer yihiin ee waa intan idaacadii maalka waa istinbaadkoodii aada u daqiiq aha idaacadii maalka maxaa kaba mida waxaan faa'iido lahayn oo laguma bixiyo idaacadii maalka shay macsiya haba yaraadee iyadoo lagu bixiya waa idaacadii maalka ee talwiinkan aqalka quwadiisiiyo wixiisiiba ahayn ee dhaldhalaaniyo xoolo badanna ay kuma baxayaan idaacadii maalkay noqon oo inta weeye maxalu shaahidku waa idaacati lmaal oo waxaa idaacadii maalka ka mid ah maxay tahay waa dee talwiinka iyo taziinka iyo qorqorxinta ama dhalaalaalintaas aan dee nafci saasana lahayna waxa ay tahay un qurxinun ay tahay wa kaana wuxuu ayanhaa mid dadka u diida can cuquuqi اlummahaati hooyooyinka caaqnimadooda horena kitaabka bilowgiisi waatan kuba soo maray aabbahana caaqnimadiisu waa xaaraami dee hooyadu way ka yar daciifsanta oo ta way dee xaqeedna waa ka wenye wa'di lbanaati hablihii iyagoo noolnool la asasiya caadadii jaahiliga wa manci ee dee ruuxu mancin uu manciyo ay wa can manci yanhaa can mancin weeye mancin maxay ah wax xuquuqoo isaga laazimaysay uu manciyo sekadii u bixin waayo nafaqadii u bixin waayo xuquuqdii kale iyo wixii lagu lahaa ama waxay laazimka ku ahayd inuu guto gudanba waayo wahaati dalab iyo doonid waxaanu lahayn oo isagu aanu lahayn oo uu dalbo oo kale umuurahaasna rasuulka ilahi u nahan jiray waa xadiiaynu soo marre waa dhaafaya maxalushaahidkiina kol haddaan tilmaamay xdثna آdم qال xdثna بن أbي dib عan سعيid المqburiي عan أbي هurayرaةa qال أنه qاal qاl النبiي صلى الlه عليه وsلم rasuulka ilaahay wuxuu yihi lan yunjiya ma badbaadinayo oo أxada أxad minkum idinka idinkaba mida camalhu camalkiisu ma badbaadinayo oo ruux idinka idinka mida camalkiisii uu la yimi janno ma gelinayo naarna kama badbaadinayo taas buu rasuulka ilaahay yidhi qaalu waxay dhaheen walaa anta adigano dee adigoo yaa rasuul adigoo rasuulkii ilaahay ah ilaahay dad oo dhanba kaa fadilay adigana camalkaagana aada la imanaysaa miyaanu ku badbaadinay adigana qaale wuxuu uhi walaa ana anigana camalkaygu mid i badbaadinaya ma aha ilaa an yatagamadanii inuu igu asturo uun mooye allahu ilaahay igu galeeyo qibdigu waa dee galkan seefta la geliyo oo kale macnaa igu asturo markaa minhu isaga xaggii biraxmati naxariis mooyaane taasu mooye oo anigana inuu isagu ii naxariisto naxariistiisa ay siiyo igu asturo mooye camalkaygan oo mujaradi uun oo naxariistii ilaahay iyo fadligiisaasi la socon mid aan ku badbaadayo anigay badbaadinaya ama meel iyo darajaadkaa sare ay gaadhsiinaya ma aha ayaa rasuulka ilah ihi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh bal xadiid kolley qayb waa inoo socon doonaa oo wuu inoo socon doonaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh wuxuu inoo sheegay xadiidkan inaanu axad inaga inaga mid ah axadana waa nakiro siyaaq nafyi dhacday nakiradna siyaaq nafyi markay dhacdo cumuum bay keentaa macnaha ruux laga soo reebayaa ma jirtay shaksi inaga inaga mida camalkan uu la imanayo inaanu ku badbaadahayn taas weeye oonu camalkan imid keenaya inuu ku badbaado oo heerkaa gaadhsi aanu ahayn bal rasuulka ilaahay waa kaa sheegay inuu isaguba dadka kaba mid yahay waxaa jirta aayaad kala duwan oo ilaahay qur-aanka subxaanahu watacaala dee inooguba kuba yimi oo uu inooguba sheegay jannada gelitaankeeda acmaasheenna sababteed in lagu gelayo idkhulu ljannata bima kuntum tacmaluun tilkum اljannatu uuristumuuhaa bima kuntum tacmaluun iyo wixii la midka ahaa oo jannadii gala oo wixii aa camal ee la imanayseen sababtii ku gala jannadani waa taas oo waxaa laydinku dhexal siiyey camalkii aad laba imanayseen dee nusas kalena way jirtaabe waxaaba la odhan karaa dee halkan iyo xadiidkan iyo nusuustaasi way kala duwan yihiin oo nusuustii qur-aanka iyo axaadiis kaleba waxaan ka faa'iidaysanaynaa acmaashan aan laba imanayne iimaankuna asaas u yahay inay tahay wixii janno lagu gelaye lagu mudanayay sababa u ahaa xadiidkuna tan uu kuba yimi bal marka waxa weeyaan min kolle xadiidku umuurahaas sax way jiraane camalkeenii horta haddaan dib uguba laabano oo kale wejkii laynaga dalbay ee sidiisii kaamilka ahayd inuu u dhacaa aad bay u yar tahay camalkii waan laba imanaynaa ikhlaas la-aan baa la soo darsaya aqbalkii dee markaa waxaa lasoo darsayay inaan sidiisii loolaba iman oo sidii laga doonayay dee bal matalan bal salaaddii aan tukanayna aan eegno daahirkii waan laba nimi laakiin wixii ruuxeeda iyo lubigeedaba uu ahaa wixii ajrigeed iyo sawaabkeedu ku tacalluqayo khushuucdii ah bal haddaan inkastoon kuba dadaalo intee qalbigeenu ka joogayaa inta aan salaada ku jirno miyay jiraysaa ruux qalbigiisu wada joogo dee waa laga yaabaa xataa raggii hore akaamirta ahaa ay dee iyagoo taas inay arrintii kuba adkaatay inay dee taas oo kale waa dadkii dee saalixiinta ahaa ee aada u qiimaha badnaa walow dee ragga qaarkood sida camr bnu cabdilqays iyo nagu yidhi salaada dhexdeeda wuxuu qalbigaaga ma ku soo dhacanoo ma ku fikirtaayo iyadoo warma ay sukay dhaafaan ayaan taa kaba jeclay ujeeddada iyadoo warmo laysu kai dhaafiyo ayaaba dee inimka aan kaba dooran lahay in qalbigayga wax kale kuba soo dhac aduga dee waa umuuro naadira bal waxaan leenaha waa taaso saas daraaddeed baa rasuulka ilaah inoogu sheegay ruuxu salaadiisa inuu kaba baxayo iyadoo toban meelood meel mooye wax kale aan looga qorin waayo waajibka ka dhacaya iska daa laakiin ajrigii u qormayay muxuu yihi waa ah salaadna ruuxu waxba kuma laha ilaa maa qad caqala minha wixii qalbigiisu joogun buu salaad ajrigeed leeyahy markaa ruuxii baa salaadiisa baxay oo xadiidka rasuulka ilahi axaadiidiisa iyadoon toban meelood mooli munyo loo qorin uu dhaadhacay tusicuu gaadhay sumun buu gaadhay ilaa uu niskii soo gaadhay oo kala badho de waa nin ninkaa ka tegey nin ka soo qaad afar ragcadood laba ragcadood hagaaga ah qalbigiisu uu xaadir ahayoo waxan uu leeyahy wuxuu samaynaya uu la socday bal labadii kale waa ninkaa niska loo qorayaan leeya mid baa ruucun ay noqoto bal horta markaa camalkiiba waa camalkaa naaqaskaa kol kolla ikhlaas soo gelayo bal taasi iyadu waa mid arrin kalena way jirtaa ilaahay nicmooyin badan oon la koobi karayn buu inoogu nicmeeyey shukrigeediina laynaga doonayo bal haddaan eegno nicamtaa laynoogu niceeyo bal nicmada basarkaba ka soo qaadee imaka inoo muuqata waa nicmo ilaahayna siiyey laxdo kastana waa nicmo cusboonaanayso maha nicamta ilaahay imaka cid kale hadday wax ku siiso mar bay ku siiso dee markaasu ku dheka wixii lagu siiyey ilaahay tiisu maxay tahay laxdo kastaba bal laxdo kastoo cusboonaata nicmadii way joogtaa araggan dee tii hore ilaahayna siiyey uun maaha aya laxda haddii ilaahay kaa joojiyo noorkii khalaas nicmadii way joogsanaysaa markaa laxdo kastaba nicmo cusub baa jirta oo ilaahay dee taa ku wadayo ku wadayo ku wadayo waana taa ay noqotay iska daa inaan nicamtii kuba shukrinay inaynaan tirin karahayn sababto had iyo goor waa ma joogsanaysa de waa wax socdoo waxa socdoo kale bal haddaba hadday noqoto nicmadaa keliya in la yidhaaho wixii aada samaynayseena camal ahaa ha loo dhigo oo nicmadaa shukrigeedii ha loo qaato iyadii baa dhammaysanaysaba wax alla wax ka hadhayaa ma jiraan oo taasi kama hadhayso bal markaa waxay noqonaysaa nicamtii inoogu nicmeeyeen laba tirin karahayna shukrigeedii umaba dhigmayso marka horena camalkuwa camalkaa wagashwagashkeeda kolley aan sidiisa uba dhammayn markaa in ilaahay subxaana watacaala fadligiisa iyo naxariistiisa sabab buu uga dhigay inaan ku galle eh laakiin saman ma aha macnaa wax goynaya ma aha jannadii goynaya ma goynaya eg ilaahay isagaa sabab ka dhigay waa naxariistiisa isagaa intaa yar inagaba aqbalaya waxa aan dhammayn buu inoo buuxinaya hadduu inagaba aqbalo marka aqbalkii horta waa fadli ilahi iyo naxariistii maha camalkaagii oo isaga aqbalkiisi waya camalkiina waa camalkaa koobane bal waxaan leenahay waxaan kala qaadaynaa ba'daa maxaan kaba dhigaynaa ba'daasi waa sabab ahaane laakiin ba'diise waxiibsiga oo kale imika markan shay shay lagu iibinayo muqaabalo iyo ciwad ahayd oo shaygan imikaan laba nimee daaco ah inuu inoo gooyo oon kuba iibsano naxariistii ilaahay iyo jannadiisii oy noqoto ciwad iyo muqaabalo ama aan noqono saman iyo wax goynaya ma jirto iyada taasi nicamtaa yar baa dhamaysanaysa wixii oo dhan camalkiina camalkaa dhan ma aha gees kalena ilaahay naxariis daa'imuu inaguba siiyey oo inagu siinaya bal ee ka soo qaad ninkii inuu siddeetan gaadhay oo kuba dhintay maalintii uu qaangaadhay ilaa waktigaa uu ka dhimanayana uu cibaadaysanayey macsiyana uu iskaba dhowray intee uu cibaadaysto cumrigiisii noqonaya eeg waxayn mudanaydo waa waxaa lagaba dhimanay khuluud laa mowta soo maaha waa nicamta daa'imka bal ruuxaa lixdanka ama siddeetanka gaadhay haddaan shan iyo toban sanood intii qablalbuluq ka saarno waxaa inoo saaraya shan iyo lixdan baa inoo saaraya habeenkiiyo maalintii intayn ka cibaadaysanaa weeye afar iyo labaatankii saacadood bal salaadaheeni iyo qur-aan akrinteedii haddaan isku darno afar saacadood miyay gaadhaa waa nin ninka tegey ninka afar saacadood daacadiisu gaadhaysa laba saacadoodna ma gaadhaysa oo kale salaadihii afartii saacadood haddaan maalintii u nisbayno afar de waa lix meelood oo min afara bal waa ninkan u badinay lix meelood oo min afara waxaa usoo baxaya lix meelood meel baa uga soo baxaya habeenkiiyo maalintii siddeed saacood waa hurdayaa ashkaashiisii meerishii weliba afar saacood ma jirte bal markaa waxaan leenahay haddii aan cumrigiisii lixdanka sandadood ahaa aan saasun ka dhigno lixdankii sandadood toban sandadood baa usoo bixi dee isu geegee inay maalintii afar saacood baa kuu soo baxay sanadii dhammayd ee labayo tobanka bilood ahayd maxaa kuu soo baxayaba laba bilood baa kuu soo baxaya lixdii meelood meel ahaan sanadii laba bilood oo cibaadaha ka soo baxay intii kale waa hawlahaagii kale lixdankii sannadood lix meelood waa ninkii weliba ninka tegey ninka laba saacadood ba ahaayeen intaa niskeed baa soo baxay waxaa soo baxayba toban sannadood baaba cibaadadiis noqotay tobankaa sannadood miyay noqonaysaa janno aan laga baxayn wax u dhigma haddii tobankii sannadood markaad ku jirta lagu yidhaha khalas ka dhareer oo kale inay maad mudan adigoo maad shaqaysana oo kale marka arrinku waxa weeye wuxuba waa sidaas oo kale arrinku waa naxariis ilaahay subxaana wa tacaala maha taasi manaa camalkii hala fudayso camalkii ha lagu dadaalo weye laakiin camalkani sabab waa u yaho isaga ilaahay ka dhige laakiin saban goynaysa iyo muqaabala iyo ciwadu maaha wax dee tii lagu iibsan karo oo imankaa tidhaha lacagtan aan haystay kitaabkan ama shaygan way ii goysee waa u dhigma arrinku taas maaha laakiin waa sababa wax lagugu siiyey un waxaa la kaalay waa lagugu siinaya saban baa ilahay lagaba dhiga markaa taaba weeyaan oo imanka lan yunjiya axadu minkum camaluh qaaluu walaa anta ya rasuula الlahi qaala walaa ana ilaa an yatagamadani اllahu minhu biraxmatin marka arrinku taa weeyaanoo bal afartaas waxa saacado waa ninkii aad badine adiguba haddaan isku noqono dee nina markaa bal hadduu juz qur'aana maalintii habeenkii akriyo salaadihii shanta ahayd saacad ma wada qaadanayaano dikri keliya waxyaale laba yimaada haddaanu dee dadkii fiicnaaye camalkood oo dhan iyo waxood o dhan ba niyadooda cibaado ay wada ahayd aan ahayn laba saacaod haday usoo baxaana dee maxay tegayba waa labiyo toban meelood marka loo qaybiyo meel meel kamiday noqonoo labiyo tobankii sanadood bay sanadii usoo bixi waxaa la arkaa lixdankii sanadood maxaa usoo bixi shan sanadood baa usoo baxaysa gebigeeda oo daaca haddii laba idhaa weliba waa taasi hadday hagaagto shantii saacadoodna haddii la idhaha shukrigii nicamta ilaahay uu ku siiyey ba asar nicmaba shukri ha loogama qaato oo iibkeedii ha noqoto ha laynaga iibiyo basarkan iminka ilaah haddii laynaga iibinayo dee salaadaheenan waxan inoomay gooyeenba waa shaygan yar inoomay gooyeen camalkan aan la imanay inoomamu gooyo hadday noqoto bal iminka camalkan salaadan aan la imanayna waa waxaan lagu siiyey araggaasa ama hadalkaasa oo dee maalinta doo timaadana uu kuu soconaya hadday kaa dhinaatona ood la iman weydana way kaa go-aysaayoo kale dee wax taasna kumay gaadheenba oo adduunyadii baaba wixiiba ku baabi'i lahayn laakiin arrinku muxuu yahay waa naxariista ilahay saa rasuulka ilaahi sheegay ilaa an yataqabad illahu minhum biraxmat fasadiduu toosnaada oo macnaa laazima ilsamu sadaada qowl iyo ficilba waqaaribu kole cibaaradana maalin dhaweydna waan soo hayne waqaaribu dhexdhexaysto ujeeddadu in waxa weeyaan dee camalkii haddaad tidhaa maalin waan ku jiraya un marka dambe ma wadi kartid ma daa'imi kartid dee hana gabood farine ee bal ku dhowaada haddaydan dhamayn karahayn si kamaalkiina kuba dhowaada dhexdhexays toosnaada ta horaan leenahay tanna dhexdhexaysa uunoo la yimaada qadar ah weligiinba wadi kartaanba camalkiinii waqdu kalaha wruuxu caraaba iyo wa shay-un shay de min adurjati oo madmuumun ilaa dalika iyo in guuragalkii habeennimo kaba midoo taa loo dumayo adurjadu waa sayr bal masalan sayrka ama habeennimo barhkoodna dee waxa weeyaan waxaaba dhici karta inay awalaleed ba yidhaahaan seed durjada iyo idilaajka ay kala farqiyaane bal socodkii habeennime macnuu waxaana tani waa arrin misaalo uno waxaa horta layna farayaa inaan toosnaanoon sadaadkii qowl iyo ficilba laazimno aan la nimaadno si sawaabka toosnidii ahayd iyo dhexdhexaadkii aan laba nimaadno bayna alifraadi watafriid oo haddii aydaan dee taa sare karahayna kuba dhowaado bal iyadna waa dhexdhexaysigii camalkii si aanu laba daa'iman karno arrinkan kale kallaha oo caraaba oo shay min adulja kole lafti bukhaariyo isaguna weeye lafti kaluu lahaaba wastaciinuu bishayin min algadwati wاrawxati wadul taas baabahayd waxaa camalkiinii ula kaalmaysataan shay kalahaad iyo caraabid iyo guuragalkii habeennimo ama habeenka socodkiisii kaba mida si imaam nawawi raximah llahu tacaala si fiicanna waa u qabtaa waa riyaadu saalixiinkan ujeedaa xadiidkan markuu qabanayo waa kitaabka qaybihiisa hore baabuliqtisaadi fi daaca baabka u dhigtay kahratu duruq alkhayr baabka kuba xigown waa umuuro aada isugu miisaamaybe ayaa wuxu dha ujeeddadu waxa weeyaan unoo bal masalan ruuxii oo kale waxaa laga dhigayaa bal ruuxu imaka e ruuxii musaafirka ee socotada ahaa in meel dheer kuba socday subaxdii hore iyo intaa dhulku qabowiye waa socdaa duhurkii waa iska degaa galabtiibuu haddana caraabaa habeenkii ayuu waxa weeyaan haddana wakti kamida socdaa hadduu saa yeelana maqsadkii uu ku je socday ayuu gaadhayaa isagoon daalanayn bal wixii uu fuushanaana aanu kaba daalin laakiin hadduu doono inuu habeen iyo maalin socodkii isugu bixiyo kollay meel ma gaadhayo macnuun markaa waxa weeyaan waxaa la kaalmaysataan daacaadkan iyo cibaadaadka la imanaysaan awqaadahiinan aad nashaadaysantihiin waa tan de waqtiyadan sida subaxdii galabtii iyo waqtiyadan waa waqtiyadaa aad nashaadaysantihiin qalbigiinu uu faaruqa yahay ee daacadiina ula yimaada si aa ku daa'imi kartaan oo ujeeddadu idinkoo waqtiyadii nashaadadii haddaad la timaadaan qalbigiina uu faariq ahaa daacadii maqsadkiiya waa gaadhaysana waa wax daacadii aad daa'imi kartaan muraadkiina kuba gaadhi kartaan haddii laakiin ruuxuu yidhaha tanaduc bal waan badsanaya habeen iyo maalin daaca uun baan kuba jiraya soom daa'ima iyo salaad daa'ima iyo marka dambe dhexdaa fadhiisanaysaan sida nin dee musaafir ahaa oo yidhi waan soconayaa uun marna ma fadhiisanayo marka dambe aanu maqsadkiisii u gaadhayn oo kale oo markaa ujeeddadu waa daacaadka iyo cibaadaadkaa la imanaysaan awqaadihii aad nashaadaysnaydeen qalbigiina uu faariqa ahaa ee idiin suurto gelisa wixii ina si joogtaa ulaba timaadaan de wax kastoo idinla soo darsaba taas cibaadaadkiina ula kaalmayso laba yimaada taas baa maqsuudku yahay kalaha caraaba shay minadulja ama lafdigaa kale istaciinu waa daacaadkii bishayin waa waqtiyadaa ay idinku nashaadaysantiin cibaadadii la yimaada ha isku badinin oo dee xad a marka dambe aawadi kari waydaan bo marka dambe aad maqsadkiini gaari kari waydaan waaba kan wاlqasta wاlqasta waa iqra ahaan bay ku nasbisan tahay macnaa ilzamuu laazima alqasta waa dhexdhexaadka tawasudka taas laazima waa dariiqa wasadka ee muctadirka isagaa kamaalo ujeeddada almubaalaga fi lcibaada marka dambe waxay ku dhexalsiinaysaa dee inaad fadhiisato dee iyadoo fariid laga qaadayna waa taasoo waa wahsi iyo tafriid iyo kasraan ee dhexdhexaadkii laazima dariiqa wasadka ee muctadilka bayna alifraadi waatafriid maxaa markaa ay taasi a gaadhi doontaan tabluquu maqsadkiinii iyo mansilkiinii ayaydun gaadhi taas bal kolley xadiidka waan ku yar raagnayba himbaabkiina dee waad ka dheeriyey baad moodaa naqshigii iyo taas oo kale mala waa halkanun macnaha guud ee alqasta alqasto markaa wax dhisanaysaan oo kale iyadana calaqal dee mubaalaqo wax lagu xeeldheeraado oo naqshay iyo zakhrafe iyo waxyaalahaasi qasdigii ma aha iqtisaadkii la doonayay noocaasbaba ma aha waa jaanib munaasabe eh laakiin bal macnahan ka weyne kalea dee xadiidkii inooguba sugan والqص والqص تبلغ bab الرفق رفقiga baabkiisii wey kole waa xadيث xoogaaya barhkoodna malaha macnaayi kuwa lamida aan soo maray kolley ma baabka waxaan salaa markii hore waad gaari kartaane lakiin halkan kan baa ina yar joojiyay xamalahay intii aan kaba gaadhno ayuun baan wadaynaaye waa dhibrintii iyo marka malaa saacadna ooban kuba jirno haatan wax yar baa iga hadhay saacaddii waa rifqigii waa dhibrintii debacsanaantii cunfi la-aan iyo shida la-aantii iyo waxyaalahaas baabkiisii weeye qowlkii buu noqonayaa rifqigu hadalkii debacsanaaye sahlanaay oo kale ficilkii buu noqonayaa oo kale camalkii buu noqonayaa bal rifqigii ayuu baabkiisii yahay iyo wixii kuba yimiyo dee waa madxigiisii iyo isku dhiirintiisii taa la iskuba adkeynayo xadaثna cabdالcaزiز بn cabdالlahi qaala xadaثna ibrahim بnu sacdi can ibni shihaabi kolley waxaan filaya dadka waan soo aragnay ibrahim ibn sacd ibn ibrahim bn cabdiرaحmaan ibn cawfna weeye عن بن شhهاب عن cروة بن الزبير عن عائشhaة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رasuulka ilahi weynadiisa de koley horena waan soo sheegay bale cibaaradan kutubta kusoo noqnoqota imika halkan ma taalo can caaishaةa زawjaة النabiyi iyadoo ta la geliye ma taalo macnaa luqada fasixa luqada carbeed rag iyo dumarkaba zawjun baa la yidhaha iyadoo ta la gelin way dhacdaa kolkol in loo baahdo marka dhexal la joogo oo kale dee si loo kala saaro zawjiyo zawjo in laba yidhaaho waana jirta waa luqada kolley soo aroortae laakiin luqada fasiixi markay noqoto dumarkiina waa in zawjun la yidhaha waa wixii isku lamaanaa un qur-aanka marna may dhicina iyadoo zawja ay dhacday uskun anta wazawjuka aljannata iyo khalaqa minha zawjaha iyo marna may dhicin qur'aanka iyadoo tawe la socoto macnaha waa luqada fasiixa barhkood baa laxni ku dar ka dhiga zawjatun in la yidhaha laakiin kolley waa luqo jirto dee ashxaartii horeba aan kama helayno axaadiista qaarkoodna dhacdayba eh laakiin waxaan leenahay waa luqadii fasiixayd basad ah oo ah inaan ta la gelina can caaishata zawji nabiyi sala allahu alay wasalam qaalat dakala rahdun jamaaca usoo gashay min alyahuudi yahuuda calaa rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahi faqaaluu waxay dhaheen assaamu calaykum ruuxaan u fiirsaneeg laabtii baa maqan waa asaamu calaykum oo dee marka dhaqsano loo yidhaaho ruuxii assalaamu calaykum buu u qaadanaya saamkuna waa geeri dhimasho korkaaga ha ahaato way habaanayeen ba rasuulka ilah gurigiisii ugu yimaadeen qaalat caaishatu caaisha waxay tidhi fafahimtuha macnaa lafdigii baan fahmay oon dareemay waayo waxa dhici karta la odhan karo ruuxuu deg dega loo yidhiyo umuuro inay kaba qarsoonaadaan waan fahmay bay tidhi faqultu waxaa dhi calaykum الsaamu wاlacnatu hadda xadiidkan oo kale aynu soo marray tiri qadab ilaah iyo lacnadiisii baa korkiina waa ti aynu soo maray geeri iyo lacnadba korkiinay ahaatay qaalad waxay tihi faqaala rasuulu الlahi salى الlahu عalيه wasalam mahla ya caaisha ukaadi ha degdegin caaishay macnaa rifqa ya caaishatu in allaha ilaahay yuxibu wuxuu jecel yahay alrifqa macnaa sahlanida iyo dee ujeedada rifqa waa umuurahan dabacsan ee fudud ee sahlan baa rabi jecel yahay fi lamri kuli arrinka dhammaantiiba macnaa hadal hadday noqoto hadalkaa hufan fiican sahlan en cunfi iyo shida kuma sugnayn ficilkii kaas oo kale axwaashiiyo umuurihii oo kale ilaahay kaas buu jecel yahay oo markaa dee uu jecel yahayna waa boorin layskuma boorinayo umuuraha caynkaasa in lalaba yimaado rifqiga had iyo gooro cunfiga layska ilaaliyo faqultu waxaa idhi ya rasuul الlahi awalam tasmac maa qaaluu nimanku waxay yidhaaheen miyaad maqlahayn qaala rasuulu الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu ihi qad qultu waan xan idhi wa calaykum baan idhi marka horeynu usoo marnay de xadiidka waxaa la socotay taas saasaan idhi o aniga waa lay aqbalayaa iyagase de waxaan ay leeyihin looma aqbalayo aniga waa la aqbalaya cibaara aynu soo marray kolley mar kalena uu soo noqon doonaa taasaad idho waan ku celiyo rasuulka ilaahina waa dar uu maqlayay hadalkan buu u diiday waa hadalkan ladifan idinkana korkiina ato dee waxa weeyaan wowduna hadday tashriik faa'iideynayso geeridu dadka o dhan ba way ka wada dhexaysaa waxaa idinoogu habaaraysaan idinkana korkiina haba ahaato ee calaykumna way soo aroorto wow aan lahayn barhkoodna ay doorteen laakiin dhib ma laha geerida waa la wada wadaagsanaya saasaan kuma idhin bal horena maalintaa hore waan soo qaadnay waana hadal imaam nawowi lahaay oo uu sharaxa xadiidka kuma soo arooriye shaafici baa halkan ama waxa weeye bal me horta waxaa kusugan ba leeyihin ahl alfadli inay dadka mubdiliinta ee ahlalbaadilkaa safahooda iyo afxumadooda ay ka dhigaan si waxaanay maqlinba iska jeestaan oo aanay dee u jawaabin oo kale kol haddii aan wax mafsado kaba ratimayaaba jirinoo shaafici bay kasoo naqliyeen alkayis alcaaqil huwa alfadin almutagaafil ruuxa caaqilkii waa ruuxa intuu wax fahmaya haddana ka dhigaya si waxaanu wax fahmin iska jeedsanaya ama dee si waxaan loolaba jeedin isaga kaba dhigayo bal adigu waxa weeyaan in hadiga hadalkaa dadka sufahada ah hadaladoodaasiyo waxyaalaha hadduu ruuxu is idhaaho mid kastaba u jawaabo mid kastaba taas oo kale ee uu ku wareeri uunba taas oo kale ee taqaaful iyo waxyaalaha caynkaasa layska dhaafo dee talabadna hadal debacsan iyo ama ficilkii debacsanaaye tii laba isticmaalaan waa xadiidka ta inoogu sugay waana xadiidka saxiixa xadaثna mسdd qal xadaثna abu cawaanata can اlacmaشhi can tmim bni slmta kolley waa nin reer bani sulaym oo reer kuufa oo iqa oo taabiciintii kaba mid ah can cabdiraحmaan ibni hilaalin kale isaguna waa nin taabiciyo isla dabaqan yihiin oo cabdiraحmaan ibn hilaal isagu reer cabsiyaasna waa reer kuufa un kitaabka taqriib ee xaafid ibnu xajar waxaa dhacay can cabdiraxmaan ibni abi hilaalin oo halkan abi inuu kusoo daray waa sida taqriib kuma sugane laakiin labada tahdiibba waa tahdiib ulkamaal iyo tahdiib tahdiib iyo kutubtii kale dee waxaa kuma sugnayd oo dee midkoodna xaafid baabale tahdiib tahdiibe san imika inoo taalo san baa sawaaba sidaa taqriib ku sugani ma sawaab ma aha can cabdiraحmaan ibni hilaalin can jariir ibni cabdillaahi qaala qaala rasuulu llahi salى اllahu عalayhi wasalam man yuxram ruuxa laga hoojiyo laga qadiyo arifqa dhibrinta iyo debecsanaanta iyo waa hadalkaa sahlan iyo ficilkaa toosa debecsan iyo umuuraha caynkaasa fudaydinta iyo ludfiga caynkaasa ruuxa laga qadiyo ee dabeicadiisuba ay tahay ad adayg iyo cunfi iyo shiddo un yuxram اlkhayra de waa khayrkii halkaa kuma sugnaa ilaah baa jecel in waana in waxa weeye khayrkii waa laga qadiyo wey ruuxa caynkaasa khayrkii waa lagaba qadiyo ninka dee waxa weeyaan waayo rifqigii waxa kuba sugan waa wejikii ugu fududaayoo loolaba yimaada hadalkii ficilkii ama waxyaalaha qaarkood waxyaalo badanna markaa dabacsanidaasi ayaa lagu gaadhaya aan cunfigan laguma gaadhahayn markaa ruuxa taa laga qadiyey khayrkii oo dhan ba waa laga qadiyey xadaثna mحamed iبn kaثيiri qaal akhbarana shucbaة can اlacmashi mila waa xadiidkii oran kaba soo baxnay un mid laba mid ah weeye waayahay xadiidkan abu darda baan ku daraya waana xadiid macnihiisa guudna kolley aynu hore usoo marre xadaثna cabdالlah بn mحamedi qaala xadaثna بn cuyaynata can camri wa camr بn dinaar can ibn abi mulaykata wa cubaydiلlah بn cabdillahi waa rag aynu soo maray waana taabici camr iyo ibn abi mulayka iyo ninka kasii dambeeya umu darda afar baa israacaya marka afar taabici baa xadiidka sanadkiisa israacaya can yacla bn ibni mamlakin bal yacla bnu mamlak kolley waxaan filaya hore umaynaan soo marin waana nin reer maka isaguna saa ibnu abi murayka iyo camr ibnu dinaariya ay reer maka ay u ahaayeen xaf ibnu xajarna wuxuu kaba cabiraa maqbuul ujeeddada waa nin aan axaadiid saasa lahayn wax loo lagu daciifiyena aanay jirin de xadiidkiisna cid kale ay la wadaagsatay haddii aan imika lala wadaagsan layin اxadiiث buu kaba cabiri lahaa bal arrinka ninka jirana kolley ibnu abi mulayka un mooye cid kaleo wax ka warinaysaa ma jirto ibnu xibaanna iqaadkiisa waa ku sheego bal janim haddaan eegno haddaan ibnu xibaan iqaadkiisa iyo taasi inoo jirin waxaaba lagu tirilaa mid majhuulo inuu yahay sababto nin keliya ayaa wax ka warinaya can umi dardaaya can abi dardaaya can nabiyi salى اllahu عalيه wasalam qaala anahu qaal man utiya ruuxa la siiya xadahu dheeftiisa iyo nasiibkiisa min arifqi xagga rifqi faqad utiya waa la siiyey xadahu xadigiisa iyo nasiibkiisa min alkhayr ninka rifqi dabeeco loogaba dhigay khayr nasiib weyn buu kula leeyey oo lagaba siiyey waman xuriba ninka laga qadiyo laga hoojiyo xadahu min arifqi waa nasiibkiisa iyo dheeftiisa xaggaa rifqi faqad xurima xadahu min alkhayr ninkaa khayr weyn baa lagaba qadiyey waa taasa xadiidkii hore man yuxram arifqa yuxram alkhayra adkhalu shay shayka ugu culus fii miisaani lmu'mini ruuxa mu'minka miisaankiisa yowma alqiyaamati xusnu lkhuluqi taa hore inuu soo maray waa dabeecada fiican wa in allaha ilaahay la yubqidu waa nacaya alfaaxisha ruuxa dee dalfuxshi weeye xumida iyo u saaxiibka albadii afxun kolley intan alfaaxisha laysa almu'minu biطacaani axaadiiii lacnadiya baynu kuba soo maray ruuxa mu'minkii kaadiyo goor wax ceebeeya ka hadalka xun ama ficilka xun leh ka afka xun leh albadii waa ku ruuxii afka xumaaye taa inaanu ruuxa mu'minkii aanu ahaynba haddaba ilaahayna wuu nacayaa kaa faaxisha dalfuxsh albadina waa afxumadii un waa hadalka ruuxa afka xun leh ilaahay subxaana watacala waa nacaya kolley macnaha qaar horeynu usoo wada aragnay inta kalena xadiisyada kale bay nooguma sugantahay axaadiisa baabka wallahu subxaana watacala aclam aclam subxaanaka allahuma bix